bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii caalamka ra-iisul wasaaraha dalka ayaa amar ku bixiyey in dhammaan maamul goboleedyada iyo gobolka banaadirba la gaarsiiyo qalabka looga hortago cudurka covid wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in cansuur dhaaf loo samayn doono raashinka ama qutuldaruuriga ama micishada qutuldaruuriga ee ayadu lagama maarmaan u ah nolosha bini'aadamka dowladda soomaaliya ayaa bogaadisay dowrka dhakhaatiirta soomaaliyeed ay ka qaataan xakamaynta cudurka covid madaxweynaha dalka maraykanka madaxweyne donald trump ayaa uga hanjabay hay-adda caafimaadka adduunka inuu ka jari doono dhaqaalaha kaalmada ah ay siiso dowladda maraykanka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaas waa qodobadii warka ugu doorkoorana haatan isagii oo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa amar ku bixiyay in dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir la gaarsiiyo qalabka looga hortagayo xanuunka covid cabdiqaadir duufshe irshaad ayaa inoo hay faahfaahinta warkaas
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu amar ku bixiyey in dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir si deg dega loo gaarsiiyo lacago ay u adeegsadaan ka hortaga iyo la tacaaridda cudurka covid nneteen oo saameyn weyn ku yeeshay dunida ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo shir guddoomiyey xalay kulan joogta ah oo ay yeesheen guddiga qaran ee ka hortagga covid nneteen oo ku qabsoomay mareegta internetka ayaa wasaaradda maaliyadda waxa uu ku amray fududaynta min hal milyan oo dollar oo si deg dega loo gaarsiiyo maamulada dalka ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay midnimada iyo isugeynta cududda soomaaliyeed ay leedahay xilligan adag ee uu dalku marayo isagoo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshadana ugu baaqay in dhan looga soo wada jeesto ciribtirka caabuqa coronavirus wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya iyo wasaaradaha caafimaadka ee dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo kulanka ka qaybgalay ayaa soo bandhigay warbixinno la xiriira xaaladda covid nneteen ee deegaanadooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin waxaana ay soo dhoweeyeen tallaabada uu ra-iisul wasaaruhu qaaday iyagoo xusay in wax badan ay ku soo kordhin doonto dadaalada dowladdu ay waddo ee ka hortagga cudurkaas
wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in canshuur dhaaf loo samayn doono micishada qudur daruuriga ah faahfaahinta warkaasi waxaa haaya mukhtaar timcadde dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in canshuur dhaaf ay u sameynayso cunnada quutur daruuriga si looga hortago koror ku yimaada qiimaha miciishadda oo aysan saameyn ku yeelan tallaabooyinka looga hortagayo xanuunka covid nneteen raashinka canshuur dhaafka loo sameeyey waxaa ka mid ah bariiska iyo timirta oo loo sameeyey canshuur dhaaf gaaree boqolkiiba boqol iyo burka iyo saliidda oo loo sameeyey canshuur dhaaf gaaree boqolkiiba konton canshuur dhaafka ayaana bilaabanaya shan iyo tobanka bisha abriil oo maanta ay ku beegan tahay sanadkan labada kun iyo labaatanka si aysan saameyn ugu yeelan maciishada xilliga bisha barakaysan ee ramadaan ay soo socota marka dhibaato noocan oo kale ay dhacdo ascaartu saray u kacdaa asxaartu hadday sare u kacdana dadkii soomaaliyeed ee fuqarada ahaa ma iibsan karayaan wixii la iibsanayay waxaa markaa annaga iyo bayac mushtarigu ganacsatadu iyo dawladdu isla gaadhay in cuntooyinka daruuriga ahee loo baahan yahay ee dadkeennu cunaan in cashuurta laga yareeyo qaarna lagaba daayaba ilaa iyo wakhtiga aan gaadhayno inaga xanuunkan inaga tago sidaa daraaddeed berrita marka laga bilaabo bisha shan iyo tobankeeda dariiska iyo timirta wixii yaallay waxa soo socdaba waxaa laga daynayaa boqolkiiba boqol cashuur la'aan weeyaan berri marka laga bilaabo haddii yidhahdo waxaa weeye bariiska iyo timirta saliidda iyo burka iyagana waxaa laga daynaya boqolkiiba konton marka berri laga bilaabo ilaa iyo saddex bilood baan imika nidhi adduunku imika saddex saddex bilood buu ku socdaa saddexdaa bilood marka la gaarana dib baa loo ibaaloobiya loo sheegi doonaa waxa waxaan doonayaan hoosta ka xariiqaya waxa weeye lacagta waxa loo daynayaa waxa weeyaan waxa loo faa'iidaynayaa dadka maxaysatada ee wax iibsanaya ayaa loo faa'iidanaya sidaa daraaddeed waxaan indhaha ku hayn doonnaa in lacagta aan daynay faa'iidadeedu ay ay dadka soomaaliyeed u tarto wax oo aanay aanay dhexda istaagin aanay dhexda aan lagu goosan ayaa ayaan ku dadaalaynaa dawladdu waxay eegi doontaa lacagta aan daynay ciday u faa'iidaynaysa ay eegi doontaa waa faa'iidaduna waxa weeye qofka wax soo iibsanaya ee doolarka haysta ama labada doolar ama inta ka yar ee soo iibsanaya saliidda iyo timirta iyo bariiska gaar ahaan imika rabadaan soo gelayso waxaa nagaga go'antahay waxa weeye inaan inaan asxaartaasi aanay halkooda ka dhaqaaqin
sidoo kale wasiirka maaliyadda doctor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa shaaciyey inuu dhiirigelinayo sare u qaadista wax soo saarka gudaha gaar ahaan beeralayda si ay qayb uga noqoto dadaalada lagu baadigoobayo isku filnaansho iyo kobac dhaqaale oo waare oo ay gaarta soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sheegay in isu socod la-aanta xayiraada dhaqdhaqaaqii ganacsi ee dalka dhibaato xoog lagu ku sameynayo dhaqaalaha waddanka maadaama hoosudhac ku yimid dhaqaalihii kasoo xiran jiray furdooyinka iyo canshuuraha beriga wasiirka ayaa bogaadiyey dadaalada madaxda sare ee lagu raadinayo dhaqaalaha lagu soo kabsanayo hoosudhaca xoogga leh ee kusoo fool leh dhaqaalaha waddanka ee sababi kartaa ka hortaga xanuunka covid nneteen
dowladda soomaaliya ayaa bogaadisay dowrka dhakhaatiirta soomaaliyeed ay ka qaateen xakamaynta cudurka covid cabduqaadir cali axmed ayaa ahay faahfaahinta warkan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya foosiyaha abikar nuur ayaa bogaadisay kaalinta dhakhaatiirta kaaliyaasha iyo howlwadeenada caafimaadka ay ka qaadanayaan badbaadinta shacabka iyo dagaalka loogu jiro xakamaynta cudurka covid muruuf wasiye abikar nuur ayaa caddeysay in siddeed ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed laga helay cudurka coronavirus maadaama dhakhaatiirtu ay yihiin dadka safka hore uga jira la dagaalanka cudurkan naftoodana u hura si ay u badbaadiyaan bulshada inteeda kale dhakhaatiirta cudurkan laga helay iyaga oo gudanaya waajibaadka iyo dhammaan dadka kale ee covid nneteen uu soo ritay ayaa wasiir foosiya lagu baraday inuu caafimaad deg degaa siiyo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya foosiya abikar nuur ayaa ku celisay in dowladdu ay dadaalkeeda ugu isugu geynayso sidii dalka iyo dadka looga badbaadin lahaa khatarta covid waxayna bulshada ugu baaqday inay u hoggaansamaan talooyinka caafimaad ayna qayb ka noqdaan qorshaha wadajirka ee looga hortegayo waxaan rabaa inaan hoostaka ka xareeqo oo in dhakhaatiir badan oo ilaa iyo sideed cadadooda ay tahay nambarkooda uu yahay ay qaaday cudurkan coronavirus dhakhaatiirta waa dadka ugu horeeya dagaalanka ku jira waa dadkii xanaaneynayo dadka cudurka qaba waxaa loo baahan yahay taxadar zaa'id inay sameeyaan dharkii ay xiran lahaayeen marka ay ka shaqiyaan oo loo yaqaanay protective geerka iyo okyaalihii iyo wax allaala wixii ka xakameynaya inuu cudurka talaaqo waa in hore ku dadaalaa wasaaradda caafimaadka wax allaala wixii soo gaaro oo deeqa ama ay soo iibsato oo qalab ah waxay isku dayeysaa in isbitaalada dadka waaweyn qaabilaan inay ka siiso in meesha lagu karantiinaayo la geeyo in yacni laga taxadara dadkii daaweeyahaa dadka xanuunka cadurka ilaahay ha naga yasiro cudurkan aafidiisa iyo dadkiisa weli waxaan siinaynaa walaalahan soomaaliyeed meel allaala meesha joogaan taxadarkooda inuu saxeeyo
allaha u naxariistee waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday fanaankii qaran ee cumar cabdulla shooli oo ka mid ah hoblada qaranka waa beri haddaba cumar shooli oo ku geeriyooday isbitaalka yardameeri ee magaalada muqdisho ayaan wax yar oo kukooban oo ku saabsan taariikhdiisa wax ka weydiiyey xasan abuukar cali xasan baydhaba oo in badan ay isyaqiineen islamarkaasna wada shaqayn badan ay soo dhex martay xasan baydhabo bal ka waran cumar shooli goormaad isbarateen maxaase ee laga yaqaanaa taariikhdiisa adugu aad kala socotaa
allaha u naxariistee innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun cumar cabdulla shooli anigu waxaan bartay shan iyo toddobaatankii isaga oo midi garaacaya oo riwaayadaha ayaan ku daawan jiray markii secondariga aan ku jiray ayaan bartay cumar cabdulla shooli gaar ahaanna waxaan ku bartay barnaamijkii loo ohan jiray kadis jimca weliba u kaalayo kadis waa su-aalo kooban jimca weliba u kaalayo heestii ahayd ardayda dugsiyada sare ayaa barnaamijka kadis ku tartami jiray marka cumar shan iyo toddobaatankii meelahaas ayaan bartay iyada oo ardayda dugsiyada barnaamijkeediis ay ku tartami jireen oo cumarna door weyn uu ku lahaa laakiin markii aan tiyaatarka xidhiiriye ka noqday kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii dabayaaqadeeda waxaa jirtay cumar cabdulle shooli in si fiican aan u bartay u dhex galay wuxuu ahaa nin dabeecad wanaagsan oo dadnimo leh oo boqolkiiba boqol aada u wanaagsan cumar wuxuu ka mid ahaa banaanintii radio muqdisho ayuu ka mid ahaa waxaa kaleeto cumar uu ku biiray fanaaninta qaranka ee gobolada waaberi markii la asaasay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii dabayaaqadeeda cumar wuxuu ka mid ahaa dadkii hoteelkii jubba markii toddobaatankii uu gubtay oo dib loo dhisay kalaabka ka bilaabay miusiga somali jas ayuu ka mid ahaa isaga iyo axmed cali igaal iyo maryam mursal iyo faadimo cali jaamac nagruuma iyo faadimo qaasin iyo axmed shariif allah u naxariiste yuusuf way badnaayeen marka cumar cabdulle shooli madaaraha waa beri ayaana loo bixiyey waxaana loogu bixiyey waxaa weeye habeenkii wuxuu ka qaybgalayaa barnaamijka hirgelinta heesaha subaxii wuxuu ka qaybgalayaa barnaamijka kadis haddana waxaad arkaysaa isagoo shabeellada hoose intuu huwayd ka soo dhigo islamarkaana haddana shaqadiisii kale ee subxii haystaa markaa saas ayay ugu baxday madaaraha gobolada waaberi cumar cabdulle shoole allaha u naxariisto markii burburka uu dhacay dalku waa uu ka tegey ingiriiska ayuu ku noolaa kadibna labada kun laba iyo tobankii waxaan ku arkay magaalada hargeysa si fiican abaal buu anigu qof ahaan igu leeyahay si fiican buu isoo dhaweeyey mana hargeysa ku arkay kadibna halkan waa yimid maalmo dhaweyd banaaninta gobolada waaberi ayuu ugu yimid brobaganda oo soo salaamay oo xataa wuxuu nagala soo qayb galay allah u naxariistay aaskii daawuud cali madxab mar danbuu ninkan iska xanuunsaday marka cumar wuxuu ahaa nin daciima oo dadla dhaqan leh oo ahludiina oo cibaado badan oo aada u wanaagsan buu ahaa inaa lilah wa inaa ilaahi raajicuun saaxiibkan allaha u naxariista samir iyo iimaan ee baahay naga siiyo aamiin allah u naxariisto wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid allah u naxariistay cumar cabdulle shooli oo ku geeriyooday magaalada muqdisho isagoo tactiisaasi la wadaagay qoyskii iyo qaraabadii iyo weliba dhammaan ummadda soomaaliyeed maxamed nuur maxamed shariifka ayaa sii ambaqaadi doona
kadib xalay markii ay soo gaartay warbaahinta qaranka in uu geeriyooday allah u naxariistee fanaanka cumar cabdulle shoole ayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxa uu markaasi tacsi u diray qoyskii eheladii iyo hobladii uu ka tirsanaa qaranka waaberi iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed isagoo allah u naxariistay cumar cabdulle shooli rabbi ugu baryay inuu markaasi jannadii firdowsi ahayd ka waraabiyo intaa kadib ayay warbaahinta qaranka waxay la xidhiirtay wiilkiisii oo markaasi ku jira isbitaalka la joogay axmed cumar cabdulle shooli waxa uuna xaqiijiyey geerida aabbihii waxa uuna sheegay in aabbihiis salaada lagula dukan doono masjidka calibola ee ku yaalla degmada waaberi kadibna islamaanta lagu duugi doono dhinaca iyo iskool bulisee qabuuraha ku yaala waa kan axmed cumar cabdulle shooli
xalay aabbuhu dhintay afar saac oo habeen xalay oo xalay afar saac oo xalay dhintay marka waxaana sanaa safarigii kar adii labadan isbuuc iska xanuunsanaa odayga
waa tahay labadan isbuuc markuu xanuunsanaa dhiigkarka isbitaalkuu ku jiray maxaase laga qabtay arrimihiisa intuu markaasi isbitaal ku jiray
wallahi isbitaalku ku jiray alacadde oo ku jiray waan soo saarnay xaris soo socnaaday gurigaa keenay adoo la tacaalanay haddana xanuunkaa kusoo kacay waxaa geenay isbitaal lahay kulan waan ka soo saarnay haddana isbitaalka hadda gurigooda oo lalahaa magaciisa degermageedumaa la magaciisa dhibe oo ku yaalo qol guduusi oo turkiga oo turkiga isbitaalkay leeyihin
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dalka maraykan madaxweyne trump ayaa ugu hanjabay hay-adda lacagta adduunka hay-adda caafimaadka adduunka w h o inuu ka jiri doono kaalmada dhaqaale ee uu siiya maraykanka madaxweyne trump ayaa ku eedeeyey w h o in ay ka gaabisay inay wax ka qabato cudurka covid sagaal iyo toban islamarkaasina waxa uu sheegay inay si gooniha ugu xaklisay dalka shiinaha hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegtay in sanadkan dhaqaalaha adduunku uu ku imaanayo hoosu dhac weyn oo boqolkiiba saddexa waa tii ugu weyneyd ee hay-addaasi ay sheegto tan iyo dhammaadkii sanadkii kun sagaal boqol iyo soddonkii markaasi oo dunidu ay ka soo baxday dagaalkii koowaad dalka talyaaniga oo ka mid a dalalka uu faraha ba-an ku hayay caabuqa covid sagaal iyo toban ayaa sheegay in xaaladdu haatan aanay ahayn sidii hore oo uu jiro hoosu dhac ku yimid dadkii uu soo ridanaya caabuqa covid sagaal iyo toban cudurkan covid sagaal iyo toban ayaa ugu geeriyooday gudaha dalka talyaaniga dad tiradoodu lagu sheegaya inay gaarayso koob iyo labaatan kun oo qof w h o ayaa loo baahan yaha buu yidhi antonio guteres in maraykanku uu sii kordhiyo taageerada dhinaca dhaqaalaha ee san walba uu ku yabooho hay-addaasi madaxa xiriirka caafimaadka ee dalka maraykanka dor bris harris ayaa sheegay in tallaabo khatar ah oo loo qaaday dhanka xumi ay sababi karto uu yidhi in aan laga guulaysan la dagaalanka dunida maanta ay ugu jirto cidibtarka cudurka covid sagaaliyotoban gudahaan warkii caalamka waad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal waa nageyntaa